maalinta caalamiga ee samafalka waa maalin caalami ah oo sanad walba la xuso shanta sebtembar waxaana ku dhawaaqay gulaha guud ee qaramada midoobay sanadkii ujeedada ugu weyn ee maalintan caalamiga ee samafalka waa in kor loo qaado wacyiga iyo in la siiyo madal guud oo loogu talagalay howlaha samafalka ee caalamka oo dhan ha ahaadeen kuwa fulinaya shakhsiyaad ama ururo samafal ugu horeyn waxaan waraysi la yeelanay mid ka mid ah dadka barakacayaasha ee degan kaam hodan ee degmada dhobley kaas oo ka warbixiyey sida helidda samafalka u saameeyey qoyskiisa magaceyga cabdiraxmaan colaad cabdulle oo ku nool degmada dhobley gaar ahaan kaam hodan gudiyaalkeeda ka mid ah yaan ahay qoysas fara badan oo barakacayaasha kaam hodan ah oo hay-adaha gargaarka wax ka heleen baa jiro kuwa oo welina waxba aanan ka helin oo ku cusub ayaa jiro meesha nala degan de waxaan helnaa caagadaa mar helnaa iyo saabuuno iyo bacyo waxyaaba noocaasana soo gaara marka qaar noloshaniyo hadda weli cariiri bay iskaga jirtaa xaaladda way iska adag tahay sidaa ay tahayna waan iskaga meelgaarnaa intaa ayda dhanka kale mid ka mid ah dhallinyarada ku nool degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose kana tirsan ururka ilays foundation oo ah urur samafalah ayaa sharaxaad ka bixiyey shaqada uu qabto ururkan magacaygu waa faysal maxamed iidle maanta waxay ku beeganta saa sheegtay maalinta samafalka adduunka dhalka dhalinyaro ahaana biniaadan iyo deegaanka dhobley dhowr waxwayaaloobood oo aan maanta aan ka qabanay waana sheegi kara ayaa jirtaa kow horta waxaynu nahay dhalinyaro isxilqaantay samafal ahaan ah oo elis foundation la yiraahdo kuwaasna waxay maxalli jiray ay qabtaan inay maalmaha maalmaha ciida ee agoonta magaalada oo ilaa iyo laba boqol iyo konton laba boqol saddex boqol afar boqol adii cadadka markaasi aan awood u leenahay inaan ciidsiino agoomo ah ilma yar oo agoomaaan ciidsiinaa ciid walbo sanad walbo waxaan haddana sida hadda ku jirna mashruuc dhismo iskuul ah oo aan u dhisayno maxaa la dhihi jiray dadka tabaalaysan dadka taagta daran dadka maxaa la dhihi jiray waxbaana haysinin iskuul oo maxaa la dhihi jiray aan laga weydinaynin shilin la weydinaynin uniformka caruurta loo diyaarinayo loo diyaarinayo waxbarashadoodii oo facilitikii wixii dhan oo u diyaarsan macalimiintii oo u diyaarsan iskuulka u diyaarsan tiya hadda mashruucii aan waxaan ka sugayeyna federaalka haddii jawaabna soo siiso insha allahu tacaala inaan ku gudagalno oo sanadkan gudihiisa aan samayno baan hortaa ku tala jirna ugu dambeyn sheekh cabdifataax cumar maxamuud oo ka mid ah culammada ku nool degmada dhobley ayaan ka wareysanay diinta islaamka iyo waxay ka qabto u samafalidda iyo caawinta dadka nugul dhankay doontaba ha ahaatee in la iskafaalo qaado oo la ysu naxariisto ayay diinteennuba ku binaysan tahay oo dee waaba masalo diini ah weeye min baabi tacaawun cala albiri wataqwa watacaawanuu cala albiri wataqwa iyadoo tahay si guud oo si guud haddana muslimiintu inay iskaashadaanba ay tahay haddana si gaar ah waxaa layna faray in aan u naxariisano dadka inaga hooseeya oo maaragtay ninba ninka uu wax ku dhaamo uu u naxariisto oo uu kafaalo qaado oo waxaa jirta dadku dee agoon bay leeyihiin waxay leeyihiin dad iska tabardaran oon agoon waxba dhaamin oo iyaguna maaragtay dan yar oo duruuf aysan baa jiro oo wax soo galaba uusan jirin ayaa iska jiro marka mu'min ma aha buu dhahay qof dhargaya rasuulka oo maaragtay jaarkiisuna u gaajaysan yahay maaragtay hadiidka macnihiisu uu yahay marka waxaa laynaga rabaa haddaan nahay muslimiinta guud ahaan inaan istakaafulo on isu naxariisano on iscaawinno